إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah haweeney ayaa dil iyo kufsi loogu geystay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug askari ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa lagu dilay magaalada muqdisho caruur walaalo ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dab ka kacay magaalada hargeysa ciidamada dowladda xabashada ethoobiya ayaa bilaabay inay canshuuro ka qaadaan shacabka ku dhaqan gobolka gedo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa u duceeyey nin guri dabaqa ka dhistay magaalada nairobi ee dalka kenya madaxweynaha dowladda federaalka ah ayaa soomaalida ku dhaqan kenya ugu baaqay inay ilaaliyaan dastuurka iyo dhaqanka waddankaas sarkaal ka tirsan booliiska dowladda federaalka ayaa si sharqoola loogu dilay magaalada muqdisho iyadoo faahfaahin laga helaya qaabka uu u dhacay dilkiisa taliya ku-xigeenkii hore sirdoonka dowladda federaalka ayaa shaaca ka qaaday in dowladda federaalka ah oo ay qarka u saaran tahay inay burburto dalkana ay la wareegto xarakada mujaahidiinta al-shabaab
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran haweeney ayaa dil iyo kufsi loogu geystay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder
wararka ka imaanaya magaalada gaalkacyo ayaa ku waramaya in halkaasi lagu dilay haweeney kadib markii la kufsaday waxayna wararka intaa ku daraya in haweeneyda ay u dhimatay jirdil loo geystay meydka haweeneyda la kufsaday islamarkaana sida xun loo jirdilay ayaa waxaa la sheegaya in la dhigay mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada gaalkacyo iyo xarunta gobolka mudug dhacdadan ayaa hadalhayn ballaaran ka dhex abuurtay bulshada magaaladaas sawiro laga soo qaaday meydka ayaana muujinaya jirdil daran oo ka muuqanaya wejigeeda gaalkacyo waxaa horey looga diiwaan geliyey falal kufsi waa dufool xumo badan oo ay ka mid tahay midkii loo geystay caaisha ilyaas oo ahayd gabar yar oo aan qaangaarin markii ay kufsadeen kadibna ay bac ku dhalaaliyeen sidaasna ay nafta uga qaadeen kooxihii manaxayaasha ay kufsiga geystay askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho maxamed ciise ayaa ka waramaya askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay deegaanka gubadle ee gobolka banaadir dilkiisa ayaana geystay askar kale askarigan oo la dilay oo lagu magacaabo jiray aweys gacal ayaa waxaa dilay ciidamo kale oo ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo ka tirsanaa maamulka gubadley iyo ilaalada korneel sani oo ka tirsan dowladda federaalka qaabka uu u dhacay dilka ayaa waxaa la sheegayaa inay saddex askari ay mar qura wada dileen iyagoona kadib baxsaday dhacdadan ilaa iyo hadda warar dheeraad ah lagama helin kadib dilkii askarigan ay u geysteen askar kale ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan magaalada muqdisho iyo meelaha qaar ay dowladda federaalk ka taliso waxay isu geystaan mararka qaar dilal dhexdooda ah dhibaatada ugu badanna waxay ku hayaan shacabka oo dhan arrimahaasi oo soo noqnoqday in badan caruur walaalo ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dab ka kacay magaalada hargeysa faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cali aadan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helaya dab khasaare dhimasho iyo dhaawac geystay oo xalay ka kacay gudaha magaalada hargeysa dabka ayaa qabsaday guri jiingad ah uu qoys degan yahay waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday caruur walaalo ah sida uu shaaciyey taliska ciidanka debdemiska ee maamulkaasi wiil yar oo saddex jir ah ayaa ku dhintay halka uu ku dhaawacmay mid kale oo shan jir ah iyadoona ugu dambeyntii lagu guulaystay in la damiyo dabka intaasi kadib meydkii oo dhaawaca ayaa gudaha guriga laga soo saaray waxaana loo qaaday isbetelka si midka dhaawac ah loogu daaweeyo horey waxay magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan u martigelisay dhacdooyin kuwan la mid ah waxaana ugu xooganaa dabkii ka kici jiray suuqa weyn halkaas oo ay ku baaba'day hanti aada u badan ciidamada dowladda xabashada ethoobiya ayaa bilaabay inay canshuuro ka qaadaan shacabka ku dhaqan gobolka gedo cabdisamed cabdulaahi ayaa ka waramaya
gobolka gado ee koonfurta soomaaliya oo ah gobolka ay ku sugan yihiin ciidamada ugu badan ee etoobiyaan ah ee kusoo duulay soomaaliya ayaa wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in ciidanka xabashida ay bilaabeen in dadka ku sugan gobolkaas ay ka qaadaan lacago baadaha balse sita magaca canshuurta saraakiisha itoobiyaanka ah ee ku sugan gobolka gado ayaa ku wargeliyey maamulka ku sugan gobolkaas in ay iyagu qaadan doonaan qaar ka mid ah canshuuraha laga soo qaado dadka shacabka ah mid ka mid ah siyaasiyiinta taageersan dowladda federaalka ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa warbaahinta u sheegay in ciidanka itoobiya iyo saraakiishooda ay qaataan canshuuraha ka soo xarooda gobolka taasna wuu sheegay inay saameyn ku yeelatay reer gado sidoo kale wuxuu tilmaamay in ciidamada ay saameyn ku leeyihiin arrimaha gobolka taasna ay keentay in maamulada degmooyinka ay ku xirmaan iyadoona guddoomiyayaasha degmooyinka gobolka gado mar weliba looga waco caasimadda adis ababa sida gobol itoobiya ka tirsan ayna xabashida ula dhaqmaan maamulka jubbaland ee sheegtay in gobolkaas uu isaga ka tirsan yahay iyo dowladda federaalkaba wax saameyn ah kuma lahan gobolka gado ciidanka itoobiya ayaana ku amartaagleeya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah ayaa u duceeyey nin guri dabaqa ka dhistay magaalada nairobi ee dalka kenya warkaas iyo war kaloo ku aadan madaxweynaha dowladda federaalka ah oo soomaalida ku dhaqan kenya ugu baaqay inay ilaaliyaan dastuurka iyo dhaqanka waddankaas waxaa ka waramaya moxamed amiin xamse cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka oo dhowaan tegay magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa sheegay inuu la ashqaraaray dabaq weyn oo nin soomaali ah uu ka dhistay magaalada nairobi xamsi ayaa mucjiso ku tilmaamay guriga waxa uunu ku nuuxnuuxsaday in ajar laga helayo hawshan oo kale isagoo sheegay in uu u duceynayo ninka guriga dhistay inuu nin soomaalihii intuu fakero oo iska riyoodo uusaan waxaan inuu samayn karo ku riyoodo ayada lafteeda mucjiso kala aad iyo aad baan u mahad celinayaa ilaahayna ajri ha ka siiyo shaqadaanuu qabtay camalkan wanaagsan ajriga ka soo baxa ayuu qayb ku leeyahay marka aad iyo aad buu aakhariyo adduunba guul baan u rajaynayaa anuu xamar baannu ka nimidoo soomaaliya weli maanaan soo gaadhin meesha ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaanan horay loo arkin isaga oo u ducaynaya ama ammaanaya ganacsatada guryaha waaweyn ee xarumaha tijaarada casriga ah ee ka samaysteen caasimadda waxaana la isweydiin karaa maxay nairobi kaga duwan tahay in la dhiso muqdisho muxuuse yahay ajarka aan laga helaynin horumarinta muqdisho ee laga helayo magaalada nairobi dhanka kale madaxweynaha dowladda federaalka oo isna kenya aada ugu safreeyey toddobaadyadii ugu dambeeyey ayaa soomaalida ku nool waddankaasi ugu baaqay inay ilaaliyaan dhaqanka iyo qaanuunka dalkaas qaanuunka kenya oo ah mid xalaaleynaya waxa uu allah xarimay islamarkaana ay samaysteen dad kirishtan ah ayay soomaalidu ka biyodiidaan wax badan oo ka mid ah in lagu dhaqo laakiin madaxweynaha dowladda federaalka ayaa ku taliyey inay ixtiraamaan inaan ilaalino qawaaniinta dalkan uu leeyahay inaan ilaalino dhaqanka ay dadkan leeyihiin oo aanan dhaqankooda iyo qawaaniintooda iyo habnololeedkooda aan mar walba ixtiraamno qaanuunka dalkan u deggan aan ilaalinno waa abaalgudka ugu fiican oo aan sii karno xasan sheekh ayaa hadda ka hor sheegay inuu si gaar ah aga welwelo xaaladda waddanka kenya isagoo yidhi in qarax uu ka dhaco nairobi waxaan ka jeclahay inuu qarax ka dhaco muqdisho
sarkaal ka tirsan booliiska dowladda federaalka ayaa si sharqoola loogu dilay magaalada muqdisho mahad cubayd ayaa ka waramaya
warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dilka nin isbitoore sare ah oo meydkiisa laga helay xaafad ka tirsan degmada hurwaa ee magaalada muqdisho ninkan oo lagu magacaabi jiray cabdulkafaar ayaa ahaa isbitoore sare ama sarkaal xigeen ka tirsanaa booliiska dowladda federaalka si gaar ahna uga howlgeli jiray saldhigga degmada hurwaa ee dowladda federaalka waxaana la sheegay inuu dhintay habeen hore hase ahaatee waxaan ilaa iyo hadda la caddayn habka uu u dhintay ninkan xogo iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya dilkiisa xubno ka mid ah dowladda federaalka waxay sheegayaan inuu isagu isdilay oo xabad qorigiisa ku jirtay ku fakatay halka dad kalena ay sheegayaan in qaab shirqool ah loo dilay halka uu si gaar ah kaga dhacay dilka ninkan ayaa lagu sheegay inay tahay guriga gabar uu haasaawe ka dhexeeyey oo ku yaalla isla degmada huriwaa ee gobolka banaadir si kastaba ha ahaatee aabbaha dhalay wiilkan oo lagu magacaabo cabdulaahi muuse abuukar ayaa la hadlay warbaahinta wuxuuna sheegay in wiilkiisa la dilay isagoo dafiray inuu isagu isdilay tuhan waxaan qabnaa ciddii xaafadda in lagu dilay ayaa tuhan ayaa qabnaa oo ah ninkaanu afar saac habeenimaa la dilay maalin laba saac iyo hal saac bar wixii kadambeeya ayaa naloo sheegay in la dilay marka tuunkaas ayaa aad iyo aad waxaas waxba kama jiraan ninkaanu madaxa waxay ku taal saddex xabadood oo baas ah wataan sida adiguba haddaad rabtid waa arki kartaa waa ha- afkana waa burburay oo wax oo hal xabad iyo oo oo saas ay samayn karta maaha marka sidaas darteed annagu atayna in dad u dilay waa caddahay dadaad dilay taas waa caddahay sawiro laga soo qaaday ninkan oo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya dhaawac weyn oo kaga yaalla wejiga gaar ahaan afka taasoo ay dadka qaar ku sheegeen inay tahay xabad kaga dhacday qaybaha dambe ee madaxa kana baxday afka
taliya ku-xigeenkii hore sirdoonka dowladda federaalka ayaa shaaca ka qaaday in dowladda federaalk ah oo ay qarka u saaran tahay inay burburto dalkan ay la wareegaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixin ku-aadan waxaa soo jeedanaya maxamed cali aadan cabdisalaan guuleed oo ah taliya ku-xigeenkii sirdoonka dowladda federaalka ahna nin xiriir la leh sirdoonada reer galbeedka ayaa shaaca ka qaaday in dowladda federaalka ay xaaladu ku xuntahay islamarkaana ay halis ugu jirto in beddelkeeda ay dalka oo dhani dowlad ka noqoto xarakada mujaahidiinta al-shabaab guuleed oo u warramay warbaahinta maxalliga ah ee muqdisho ayaa warkiisa kusoo qaaday dhowr arrimood iyo xogo kala duwan oo ku saabsan dagaaladii dhacayay muddadii uu joogay xasan sheikh marka hore waxa uu qiray inay saxan tahay aragtida ay dad iyo dowlado badani qabaan oo ah in soomaaliya ay mar dhow noqon doonto sida afghanistan oo kale marka in la yidhaahdo soomaaliya cad shabaaba maaragtay afghanistan oo kale noqone waxaan isleeyahay suurtagalnimadeedu aaday u sarraysaa leanna soomaaliya ciidankeedu en, eh, kuma fila inuu difaaco me- xarumihii iyo fariisimo ay ka baxeen admis tan kaleo runtii muhiimkana waxa weeyaan laba sano kadib en, eh, al-shabaab dagaalkii soomaaliya ay kula haysa dowladda xasan sheekh xaguu ku dambeeyay laftiisu su'aalaha marka qiimeynta iyo qiyaasta iyo qaabka dowladda soomaaliya u samey uu dhaqdhaqaaqeedu yahay iyo markii la fiirsho waxaan isleeyahay dareen iyo tuhun jira weeyaan in laga cabsado soomaaliya inay gacanta u gasho alqaacida guuleed ayaa warkiisa daliil uga dhigay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay u dhisan tahay qaab dowladeed kana horeyso dowladda federaalka al-shabaab waa alqaacida awoodda ay leeyihiinna ma ahan awood keliya ee waa waxa weeyaan isku tashi iyo tayo ciidan iyo sirdoon iyo dhaqaalay leeyihiin oo runtii joogteeyeen dowladda soomaaliyana uma dhisna sidii tal- dowladda afghanistan oo dhaqaalo badan iyo ciidan badan oo maanta meel u yaallaa ma jiraan marka haddaad isbarbar dhigto awoodda ciidamada soomaaliya awoodda al-shabaab al-shabaab ayaa ayaa effectivesaban oo tayo badan markii loo fiirsho awoodda ciidamada soomaaliya labadii san halkii sane lasoo dhaafay waxbaan ka qorayay waana muujinaya cabsida jirta inay soomaaliya meelo badan oo ka mid a ugu yaraan meelo badan oo ka mid a ay suurtagalta inay gacanta u gasho al-shabaab dhammaadka sanadkan ilaa bilowga sanadka soo socda haddii baysan aysan khatar weyn gelin jiritaanka dowladnimada soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay inuu dib u dhac ku yimid dagaalkii uu xasan sheekh ku dhawaaqay waxa uuna u sababeeyey dhowr arrimood Een, maanta dib u dhac weynaa ku yimid meel kasto ama inta badan ciidamada soomaaliya al-shabaab ay kusoo weeraraan anagoo ogni ka tira badan yihiin oo ciidanka fadhiisintaas jooga uu badan yahay khasaaraha iyo dhibaatada ciidanka soomaalida gaarta aad u badan yahay macnaheeda marka waxa weeyaan ciidanka soomaaliya intelligence markii la yidhaahdo sirdoonka ciidanka soomaaliya aad u hooseeya sababtoo ah maahan ciidan in lasoo weeraro oo ciidan awood leh oo kusoo weeraro oo xaruntaada yimaado adoonka warhayn inta badan saasaa dhacdo Een, qalabka ciidanka soomaalida markii lasoo weeraro al-shabaab way ka qaataa Een, taas oo dhowr waxba loo xeerin karo inay tahay xog ogaalnimo xun ciidanka hayso tababar xumo ciidanka haysa iyo dayac ciidanka soomaaliya haya cabdisalaan guuleed ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalka ay niyad ahaan aada u liitaan islamarkaana aanay hor istaagi karin milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab kalsoonida iyo moraalkay ku xiran tahay askari saddex bilood tababar la siiyey oo madaxiisa waxa la yidhaha mushroom haircut timihiisu ay kala taagtaagan yihiin oo laga yaabo inaan la barin aakayga aniga waxaan joogay gobollada dhexan tegey dhammaadkii sanadkii lasoo dhaafo waxaan la kulmay saraakiil een, dagaal loo waday iyo askar wiilashaasu inta badan aakayga xataa waxaan malaynaya xabad nool inay ka rideen ma u malaynaayo iska dhaaf inay dagaal xoog lahoo lagu tijaabiyey ay galaan marka cabsida abuuran iyo iyo iyo maaragtay kalsooni darrada ciidamada iyo qorshe xumada ciidamada soomaaliya ka jirta ayaa u nugleynaysa ciidankeenu inay ka awoodi liitaan al-shabaab oo toban jeer ka awoodi ka tiraya ama ka tayaya guuleed waxa uu qiray in dalka itoobiya uu ka dhici doono mar dhow shir looga hadlayo masiirka dowladda federaalka xilli uu khilaaf ka dhexeeya dowladda federaalka iyo itoobiya oo ay ciidamo ka joogaan soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay in bisha soo socota ee juun uu qorshuhu yahay in kumanaan ka tirsan ciidamada shisheeye laga saaro waddanka kuwaas oo ah awood ay ku tiirsan tahay dowladda federaalka waxa uu xusay in xasan sheikh ay tale ku caddaatay hadda uuna gudbiyey codsi dib u eegis ah xogtaan hayo madaxweyne xasan sheekh wuxuu codsaday in ciidamada admis oo u qorshaysan bishaan hadda juun dhowr beri nooga dhiman tahay afar kun oo baxaysa in ugu yaraan laba kun ama ka ama ka badanba dib loo dhigo xasan sheekh wuxuu kaloo codsaday ciidanka admis bixitaankooda waxa laga bedelo oo dib ha loo dhigo ciidanka admis bixitaankooda waxaa la qorsheynayey muddo laba sano ah ama saddex sanoba aan dho dhaqaalo in loo helo oo dhaqaalihii meel loo saaro ciidankan mushaarkoodii iyo logistigoodii meel loo saaro wax laba maalmood lagu bedeli karo ama dee soomaalida dhaqankeedii ahay anigu waan isbedelay adiguna isbedel wax la yidhaha ma jiraan ma ogi in laga yeeli doono iyo in laga diidi doono ciidankaas in dib loo sii dhigo oo cadadka mida la reebo sababtoo waa la ogyahay soomaaliya inaysan difaac iyo weerar al-shabaab labadaba ku fillayn cabdisalaan guuleed taliya ku-xigeenkii sirdoonka ee dowladda federaalka ayaa ku qoslay wararkii ay dowladda federaalka baahinaysay kuna sheegaysay inay boqol boqol maalin weliba u diri jirtay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo ay maalmahan dambe boqol boqolkii ku bedeshay labaatan labaatan dowladda haddii la fiirsho qoraaladeeda waan laynay waan baabiinay al-shabaab maba noolaba markasta waxaan is idhaahdaa al-shabaabka ma geedahii kasoo dhashaa markaad fiirso cadadka qiyaastii horeda al-shabaab iyo inta ciidamada dowladdu dileen haddii la isku daro shabaab ma jiro marka dagaalkii shabaab laba sano kabacdi xagguu joogaa waa arrin issue weyn oy tahay in laga doodo laga hadlo si saxa looga wada hadlo al-shabaab weliba waxaysan haysan ay dib ula wareegaan ma baciidsanayo inay imaan karto haddaan qorshaha wax laga bedelin dowladda federaalka ayaa u muuqata mid ku jabtay dagaaladii ugu dambeeyey waxaana la odrosayaa haddii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay markeeda weerar qaado in aysan dowladda federaalka haysan awoodda ay isku difaacdo maadaama ciidamadeedii ay ku le-deen dagaalada sida ay aaminsan yihiin khubarada milatariga iyo sirdoonka oo ay ka mid yihiin dadkii xelalka kasoo qabtay dowladda federaalka warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa